bismillahi raxmaani raxiim socdaalka maanta beledweyne aan ku tagnay anigii guddoonka baarlamaanka iyo xildhibaano kasoo jeeda gobolka hiiraan iyo golaha wasiirada qaar ka mid a wuxuu la xiriiray inaan ka qayb galno xaflad runtii lagu kala wareejinayey ciidamo ka tirsan sectorka afaraad oo magaalada beledweyne beyskiisu yahay abaalmarin lagu siinayo ciidamo mataqaana geesinimo iyo dadaal ku muteystay oo ay kasoo qayb galeen madaxda sare oo amisom iyo dowladda federaalka iyo united nationka inaan ka qayb galno ayaan u tagnay maanta beledweyne waa gartay marka arrimaha amniga ugu muhiimsanaa oo aad kala hadlaysay qaramada midoobey iyo ciidanka midooda afrikaan u gartay runtii sectorka afraad waa sector aada muhiim u ah guud ahaan amisomna muhiim u ah gaar ahaanna annaga labada sector oo hirshabelle ay ka kooban tahay sectorka afraad iyo sectorka shanaad qayb u ah maadaama ciidamadaas la kala bedelaayo howlgal weynuna insha allahu tacaala oo bilaaban doono in aan la kulanno madaxda ciidamada amisom waxa kale oo kasoo qayb gala runtii oo fursad ay noo ahayd taliyaha guud oo ciidamada amisom oo muxuu ahay ka socda waddanka uganda oo isaguna muxuu ahay nala joogay runtii markii xafladaas ciidamada lagu kala wareejinayo ay dhamaatay waxaa aada horta lees wada fiiqay sidii howlgalkii bilowday fatahaadii aad ka warqabteen oo beledweyne ka hor sidii loo derdergeli lahaa oo wadooyinka loo furi lahaa oo operationkaasoo ogolaansihiisa iyo agrowiskiisa mar hore dhacay loo kululeyn lahaa jidad kale loo furi lahaa dagaalka laguli jiray shabaabkana looga miro dhali lahaa waayahay meelo fara badan oo ka tirsan deegaanada hirshabelle ayaa weli al-shabaab ay ku xoog badan yihiin weeraro ayay geystaan marka la eego magaalooyinka maxaas iyo moqokori oo kale waxaa la leeyahay way ku badan yihiin marka goormaad is leedahay maamul ahaan idinkoo kaashanaya midooda africa al-shabaab waad ka sifayn kartaan meelaha qaarkood horta shakinooga ma jiro soomaaliduna waa og tahay annagana hirshabelle waa naga go-an tahay ka adkaashada shabaab oo runtii keliya aanan ku koobnayn dhinaca milatariga oo ay ka mid tahay wacyigelin iyo laxadfid iyo toosin dhalinyarada la qalday dagaalkaas oo mid military iyo mid wacyigelin labadaba ah cidda ku guuleysan doonta insha allahu tacaala ayna howshaa susubaysaa waa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda hirshabeelle walaalaheyn amisom kaalmo ayay ku eg tahay dowrkoodu haddii aanan annagu aysan naga imaan juhdiga aan ku xoreynayno dhulkeenna aan ku dhaqan celinayno dhalinyaradeena shakiyiga ma jiro inaan inaan inaan waxba laga qaba karin degaanada aada sheegtana runtii sida aad ka warqabtay waa degaanadii howlgallada waaweliba ay ka socdeen belihii lasoo dhaafay intii fatahaada ka horreysay waana meelaha runtii dhibaatooyinka ugu waaweyn iyo jabka uu kasoo gaaray kooxaha nabaddiidka al-shabaab biidni illaahi tacaala sida ugu dhaqsaha badanna ayaana howlgalladaas usii socon doonaan haddii ilaahay su-aalaan kaa weydiin doonaa maamulkaaga iyo caqabadaha ugu waaweyn ee uu la kulmay muddadii uu jiray maamulkii ugu dambeeyana waa tiin laakiin waxaad la socotaa hadda xiisad ayaa ka dhexaloosan soomaaliya iyo jabuuti ciidanka amisom ee jabuuti hiil walaal ayaa deegaanadiina qeyb ka qaata amniga wax walwala oo aad ka qabtaan in ciidanku ay ka baxaan hirshabelle ma ku fikiraysaan runtii xiisadaas aada sheegayso oo ka dhalatay runtii isbedelka ka socda geeska africa aaday runtii annaga noo taabatay waxaana aan la damqanay oo aan la xumaanay yani caloolxumada iyo niyadjabka galay walaalihii reer jabuuti runtii jabuuti taariikhdii ay ku leeyihiin hirshabelle amaba soomaaliya guud ahaan ama waxa naga dhexeeya soomaaliya oo dham waa og tahay ilaa iyo adduunka laga duumane dad walaala oo derisa oo isku diiga ayaan nahay sideedana in abaalka la gudo sidii ayaguba abaalkii aan u galnay xornimadoonkii ay u gudeen oo tirada ciidamada hadda qalabka sida oo jabuuti ay leedahay dadku waa yaqaanaan inta ay nooga soo direen iyo inta ay kasoo gooyeen haddii saami la yidhaahdo waa la qiyaasi karaa runtii howlgalkaas iyo walaaltinimadaas iyo wanaaggaas iyo dhiiggaas ay noo daadiyeen iyo sabafalka ay ka qayb galaan oo fatahaadii hadda ugu dambeysay ay ka mid ahayd oo ay dadka magaalada beledweyne soo wada badbaadiyeen runtii annagu inkastoo arrimahaas ay yihiin arrimo u yaallo madaxda qaranka iyo madaxda dowladda jabuuti iyo madaxda deriska ah oo rijinka haddana wax alla wixii walaalaheen xumaato ku ah annaga xumaatay nagu yihiin wax alla wixii wanaaguna wanaagay noo yihiin waxaan diyaar u nahay walaalaheen niyadna aan diyaar ula nahay waxqabadna aan diyaar ula nahay siday noo garab istaageen inaanu garab istaagno waa gartay marka hadalkaaga waxaan ka dhadhansanayaa madaxweyne inaad ka xun tahay arrinta hadda ka dhex aloosan soomaaliya iyo iyo jabuuti runt runtii horta dadku haddii ay ay walaalo yihiin waa waa soo kala dhex galaan arrin wanaag looga jeeday meel waa ka silbeeraxa kartaa oo meel xoogaa waa ka dusi kartaa keliya anigu waxaan cabirayaa maadaama maamul goboleedka hirshabelle aan madax ka ahay walaalaha jabuutina ay nala joogaan marka ma u aragtaa in lagu xadgudbay oo maaragtay abaalkoodii aan loo gudin annaga wax alla wixii walaalaha jabuuti dhibaato ku dhibaatay lagu yihiin wax alla wixii ay ka xun yihiinna waa ka xunnahay wax alla wixii eedaho ay tirsanayaanna garay uleeyihiin waxaanan kalsooni ku qabaa ilaa xad intii aan muxuu ahay dowladda federaalka iyo madaxdeena aan kala xiriiray ma kala hadashay dowladda arrimahan iyo saameynta ay gaar ahaan maamulkiina ku keeni karto haddii ciidamada jabuuti ay baxaan dowladda soomaaliya madaxdeedu waa dad soomaaliya waa dad annagoo kalaa ma raba inaan hadda ka hadlo xiriirada maamulada iyo iyo dowladda dhexdeeda iyo iyo iyo arrimahan isdiri laakiin waxaan waxaan ku caddaynayaa dowladda soomaaliyeed laga soo bilaabo madaxdeeda ugu koreysa ilaa iyo shacabkeedu inay udamqaayaan lana garab taagan yihiin walaalihii arrimaha hadda taaganuna waa diblomaasiyadda iyo duruufaha socda iyo isbedelkoo runtii dhibkiisa iskale laakiin kalsuloon ku qabnaa in jidka saxaa lagu soo dhici doono oo walaalaheenoo faraxsan iyo annagoo faraxsan iyo geeska africa oo himilada iyo meesha loo wado iyo wanaagga muuqda iyo wada noolaashuhu laga wada qayb qaato muhiim waxaa ah haddii geedi la hayaamo oo la naq raaco oo meel barwaaqaan la aado waa in la wada aado oo barwaaqadaas laga wada qayb qaato laakiin in meeshii geedigaha dad looga guuro dadna ay barwaaqadii aadaan suurtagal maaha waayahay maamulkaaga aan usoo noqono muddo laba sano ah ayaa maamulkan uu jiraa waa maamulkii ugu dambeeyey dad badan waxay leeyihiin waa maamul curdun ah caqabado fara badan ayaa idin haysta inta aan ka warhayo dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka maamulada kale laydin barbar dhigo caqabadahaas idin haysta maxaa ugu waaweyn oo hadda aad ka xusi kartaa wax dadaala oo aad isleedihiin waa uga bixi kartaan oo idinka iyo dowladda idin dhex maray miyaa jira annaga sidaad u sheegtay maamulkeenu maamulkii u dambeeye waaye muddadii aan jirnana waxa noogu muhiimsan ilaa ay haddana noogu muhiimsan sida soomaali oo dhan ay ka warqabto waa arrimaha amniga arrimaha amniga culeys gaaray lagu haayaan annagu si gaara ayaan shabaabka culeysna u saarnay ayaguna culeys noo soo saareen jidadka naga xilan iyo isku socod la-aanta dhibaato nooga badano ma jirto taasaan ku toosnaa kusoo seexanaa taasaan mashquul ku nahay biidn illaahi tacaala dagaalkaasna waa ku guuleysan doonaa haddii ilaahay idmo dhinaca dakliga dakli yarida annagu muxuu ahay deked ma qabno sida maamulada qaarkood runtii dakli gaaroo hadda duuni noosoo galaaho ma jiro waana nasiib daro annagoo degan maamulka ugu qanisan duruufaha amni iyo duruufaha dhaqaalo daro jiro awgeed inan muxuu ahay aan aan ugu dambayno waa nasiib daro laakiin waxaan rajeyneynaa in mustaqbalka haddii amnigana wax laga qabto barwaaqadaas ilaahay lagu manaystana laga faa'iidaysto waa garta marka dowladda dowladda dhexe wax kaalmo ah oo oo oo idinka ay idin qoondaysay ama ay idin siiso miyaa jira dowladda dhexe runtii sidii hadda shirka ugu dambeeyey oo brussels oo deeqbixiyaasha iyo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay isugu tageen heshiisyadii lagu soo gaaray waxaa ka mid a in maamul goboleedyada gaar ahaan saddexda maamul goboleed oo aan dekadaha lahayn oo gaar ahaan dakligoodu liito sidii loo tabantaabi lahaa oo loo sii lahaa kabid maaliyadeed taasoo aan rajeyneyno in dhibaatooyinkana haysta oo xagga dakliga inay qeyb weyn ka qaadan doonto dabcan arrimahaas waxaa mas-uul nooga ah dowladda dhexe sidaas daraaddeed taasaan runtii rajo weyn ka qabnaa waxaana rajeyneynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay arrimahaas u bilaaban doonaan waayahay ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo laba su-aal midda koowaad waxay tahay xiriirka maamulkiina iyo dowladda u dhexeeya ama dowladda dhexe siduu yahay muxuu uga duwan yahay maamulada kale wax caqabado ah ama wax khilaafaada oo idinka iyo dowladda dhexe idiin dhexeeyana miyay jiraan ilahi rabbilcaalamiin annaga maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka xiriirkeenu waa wanaagsan yahay caasimadiiyaan ku dheganahay waxaan ka wada tirsannahay aag dhaqaale ama zone dekedeenu waa xamar oo deked kaloo gaara ma lihid sidaas daraaddeed annagu waxaan nahay mataan mataqaana gobolka banaadir iyo caasimadda dowladda federaalka iyo iyo iyo maamulka gobolka banaadirna waxaan ku qasbannahay inaan arrimo fara badan ka wada shaqeyno sida amniga sida isu socodka dhaqaalaha sida jiirta in la furo marka annagu tabar waa meesheeda laakiin xiriirka dowladda federaalka nagala dhexeeya aada ayuu ayuu u wanaagsan yahay dhinaca muxuu ahay saameynta siyaasadeed runtii maadaama annaga maamulkeena uu yahay kii ugu dambeeyey familkaas dowlad goboleedyada federaalka waa yaraankiisii haddii marka reer meel degan dhibaata ay soo dhex marto ilmaha ugu yar ayaa dhibaatada ugu sii badan tahay sidaas daraaddeed ayaa sida meelo fara badanba aan aan ka sheegnay annagu maamul goboleedka hirshabelle haddaan nahay waxaa danteena ku jirtaa xasiloonaan siyaasadeed xasiloonaan amni istifaaq iyo in meel mataqaanaa wax laysula wado in la iskaashado saasaa danteena ku jirtaa danteena kuma jirto khalkhal siyaasadeed iska horimaad iyo wax kala jiidasha maamulkaaga intii hadda uu jiray adiga aad madaxweynaha u ahayd wax la taaban karo oo idii qabsama miyaa jira annaga maamulkeena runtii waa sidaad u sheegtay waa maamulkii ugu dambeeyey annaga hadda dowladeena gaar ahaan aanu hadda anaga madaxweynaha ka ahay waxay dhisan tahay in in muxuu ahay sagaal bilood ku dhawaada ayay dhisan tahay arrimaha runtii noo qabsoomay waa amniga waxka qabashadiisa oo aan aada ula tacaalayno samafalka iyo fatahaadaha iyo dhibaatooyinka runtii muddadaasna saameeya wax ka qabadkooda diyaarinta ciidamo boliisa oo dowlad goboleedka uu leeyahay sal udhigada dowladda oo muxuu ahay hay-adaheedii iyo haykalkeedii aan rajeynayno mashaariicda ku wajahno inay bilaaban doonaan sida dhismaha baarlamaanka dhismaha madaxtooyada iyo mashaariic kaleeto oo sida jidadkao kaleeto iyo koronto gelinta magaalooyinka arrimahaas oo runtii wakti qaadanaya in mashaariicdaas ay ay soo dhammaadaan oo hadda wixii ka bilaaba noo bilaaban doona oo una ugu weyn yahay haddii ilaahay idmo sida aad ka waqabtaan jidka u dhexeeya jowhar iyo iyo iyo iyo xamar oo runtii wakti dheer qaatay diyaarintiisa naqshadeyntiisa iyo iyo finishiintiisa oo isagana aan rajeynayno in waqti dhow noo bilaaban doono